haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa uu jir u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii aad wada sugayseen waa barnaamijkiinni waa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo aan idinkugu hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen annaguna aan idinkugu larayno heesaaan ka soo dhex xullay kuwii xulka ahaa haddawaa xulkii xulkoodii baan kasoo dhex xullay waa tahay mar dhawaad ogaan doontaan dhambaalka ugu horeeya barnaamijka waxaa haya nuur nuurow dhambaalka ugu horreeya caasha waxaa nasiib u helay dadka kale ah leyle axmed cartan iyo firdowse axmed cartan caashe axmed cartan iyo ikraam axmed cartan dahabo axmed cartan shaafiici axmed cartan ciise axmed cartan iyo cabdinajiib axmed cartan maxamed axmed cartan cabdiraxmaan axmed cartan ayuub axmed cartan cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdisamed cali iimaan falastiin khaliif yuusuf iyo ogaas saciid bashiir iyo ibraahim isaaq jaceelow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan caasho bashiir xaydar iyo cabdiraxmaan axmed cartan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii julaay sanadkan labada kun koob iyo labaatanka ducadu waa v o a ayay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha isku dhowro hana noqdeen kuwii ubad kheer qaba uu alle ku irsaaqo aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana dadka diraya waxaa ugu horeeya maxamed suubow waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira xasan kalamey maxamed musdhaf macalin ibraahima ku jira ibraahim mowla macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim cabdifataax macalin ibraahim yuusuf macalin ibraahim iyo cabdiwaaxid macalin ibraahim iyo maymuun macalin ibraahim nuur macalin ibraahim iyo leyle macalin ibraahim waa dhammaan ilmo macalin ibraahim leyla ku jirta cabdisalaam baa ku jira iyo abshir mandela waa tahay dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga dibadda iyo gudahaba waxay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradiisa baa layidhi waa tahay cabdimajiid macalin ibraahim iyo marwadiisa jaaliyo cabdiraxmaan oo arooskoodu ka dhacay degmada doolow ee gobolka liibaan waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qaba rabbi hadinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan way gu duceeyeen anigana waxaan raacinayaa aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta mashxarad ku luqeynaya fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaan
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay acabiyo mashxarad madashuu aroos wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay marxabeeyo midigtays lahela sacabiyo mashxarad madashuu aroos awlad masuulo muslim ah oo diinle maxamed iyo rooday muqtao wlad masuula muslim ah oo diinle maxamed iyo rowday muta oo mawlahaydin siiyo miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon madaxaaragayo maangayo midkii aqoontiisa malad maxamado kahe miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon shaqadiisa malad maxamed okahe أولاد مسؤول مسلم هو دينه محمد يرود أي مرتبو أولاد هيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم هو دينه محمد يرود أي مرتبو أولاد هيدي تسيو maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee maamuuskalka cali muxabdu iyo jacayl ayay maxamadow hadhow kuu qabtaa maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee أولاد مسؤول مسلم هو دينه محمد يرو دايمك أولاد هيدي تسيو أولاد مسؤول مسلم هو دينه محمد يرو waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi mashxarad dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanna caasha waxaan hayaa dhambaal naga soo gaaray dadka kale ah cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdiweli asad maxamed daahir cabdulaahi ismaaciil iyo cabdixakiin cali yuusuf ilyaas cumar yuusuf jaamac maxamed xirsi iyo xamse cabdulaahi aadan hinde maxamed aar mune cumar yuusuf iyo ramle cumar yuusuf nimco mukhtaar dhammaan dadkan oo isku duuban waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cawke cabdi cismaan iyo marwadiisa faadumo asad maxamed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka garbaxaare oo ka tirsan degmada qabri bayax ee deegaanka soomaalida etoobiya ducaduna waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay cawke iyo faadumo allaha ka dhiga kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin waa hagaag aamiin ayaan aniguna leeyahay marka hore baa la yidhi dhambaalkan waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a soomaali waa tahay waxaan filaya inad dhegeysanayaan mid lamidana hawadaan idin soo marinaynaa gaar ahaan baa la yidhi daadiyaasha barnaamijka waa tahay mid kalean idinkugu soo daray waxaa halkan tahaniyad ka diraya baa la yidhi kal iyo laaba annagoo kale ah hee waxaa ugu horreeya lamber one kow la soo siiyey aabe axmed buraale cali waa aabe uu istaahilaa dhalaweyn uu ku magac dheer yahay waxaa kaloo ku jirta hooyo ruun cabdi xasan iyo warsame axmed buraale wuxuu ku magac dheer yahay dhalaweyn waa dhammaan reer dhalaweyn cabdiqani axmed buraalaha ku jira siyaad axmed buraale fardowsa ismahaan sacdiya faadumo dhammaantood waa ilmo axmed buraale dhalaweyn waxaa kaloo ku jira dhambaalka ayeeyo nuuro shire aadan iyo habaryeer africa cabdi xasan iyo weriye cumar cali xarbi iyo cabdulaahi dubad sharmaarke iyo wacan xasan good iyo shaakir maxamed cadde iyo axmed suge aadan cabdirasaaq aadan saqle dhambaalkani looma soo kala harin waa laga buuxa anigana waa akhrinaya waa tahay cumar maxamed cilmi baa ku jira iyo sheekh maxamuud maxamed cali iyo ayaan axmed buraale dhalaweyn iyo dhammaan ehelada iyo qaraabada baa la yidhi waa tahay maanaan garin dhambaalkan loo soo kala harin waxa la yidhi iyagoo isku duuban dhammaantood meelo kala duwanna jooga daafaha dunida waxay hambal iyo kal iyo laaba gaarsiinayaan sharma arke axmed buraale dhalaweyn iyo xamda yuusuf cige oo arooskoodu ka dhacay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada birmingham waxaa la yidhi taariikhdu markay ahayd labadii bisha agost ee sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaan dhammaantay leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo noqda kuwii ubad kheyr qaba uu eebe kala siiyo aamiin aamiin baa layidhi tu saddexaadna anaa ku daraya aamiin oo tahay waxaan idhi heesihiaan idinkaga soo dhex xullay xulka xulalka waa tahay oo tahay goormaa idinku dambaysay heestii sheeka bareley iyo codka hallaasiga ee fanaanadda codka macaan khatro daahir cige
xayino kalgacaylku baayiyo hadallada baroorti boogaha dambinayaaqar u ku baabay maqalay inuu beer jacaylo kalgacaylku baahiyo hadallada baroorti boogaha damqinayaa u ku baabay maqalay baxanaanaada siday tahay miyaad weli bastaad tahay allahayow ku sama bixiye baxanaanaada siday tahay miyaad weli bastaad tahay allahayow ku sama bixiye cabdu bari samaadkii marka sheeka baralay kaftan la isla beegsado ma baraarugtaayo boholyow ma oyda wadnahaagu biimbiya qofad wayn dusheediyo wadnahaagu biimbiya qofad wayn dusheediyo ka tallaabay buuraha mau baaqayaayo weli mau baroorta wadnahaagu biimbiya qofad wayn dusheediyo wadnahaagu biimbiya qofad wayn dusheediyo ka tallaabay buuraha mau baaqayaayo weli mau baroorta bidhaanuusan gaadhayn biligteeda muuqabidhaanuusan gaadhayn biligteeda muuqa marka dababaqoola bacadkiyo kunaylahaa dhibka mau bareena marka dababaqoola bacadkiyo kunaylahaa dhibka mau bareena dadkii gadatayo halkii bahal ku cuni lahaa dadkii gadatayo halkii bahal ku cuni lahaa tilmaantii ku bixi tima miyu baafiyaayo beelaha ka koowa dadkii gadatayo halkii bahal ku cuni lahaa dadkii gadatayo halkii bahal ku cuni lahaa tilmaantii ku bixitima miyu baafiyaayo beelaha ka goowa bukaan socodka liita ragga waa ku badan yahaye haw baraq nublaan hawl cirka baaxadiiske barashada isnuugtiyo axdigaagan baabay barashadan isnuugtiyo axdigaagan baabay haween baad ku baratay kaadkaysa bayd hakadaba balan baalin dhulka kugu baxaya boholyowe geliyo aan isidhi baktiye baahidada adiga adiga dhibta baanan karayo sama waxaad bidaysana kuma baasa gelinine dabka kugu baxaya boholyowe geliyo aan isidhi baktiye adaan ku birmanaye bashbashiyo barwaaqiyo badhaadhan rajeeye adaan ku birmanaye samir weel ka buxso hooya ayaan dantaadu baylihine adaan ku birmanaye samir weel ka buxso hooya ayaan dantaadu baylihine adaan ku birmanaye samir weel ka buxso hooya ayaan dantaadu baylihine
oo tahay sheeka bareley iyo khaatira daahir cige waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen islamarkaasna aad mare ka noqoteen heestan ka mid a heesaha xulka xulalkiisa ku jirta dhinaca dhambaalada mar kalean jaleecnee dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda aabe xasan sheekh aadan iyo xaaskiisa hooyo batuulo xaashi dhunkaal iyo ilmahooda iyo dhammaan reer sheekh aadan baa la yiri waxaa kale oo ku jirta hooyo samsam yuusuf iyo carruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo carruurteeda iyo hooyo sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda wiilo xasan cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurtiisa yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jayte xayaab iyo carruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan maade iyo xaaskiisa sacdiye cabdulqaadir iyo carruurtooda maxamed cabdi maade iyo xaaskiisa faadumo xayd iyo carruurtooda dhambaalka waa laga buuxaa hooyo aamine cabdi baa ku jirta iyo carruurteeda iyo aabe cabdi maade iyo hooyo saynab waa hooyo canab diiriye gurxan iyo aabe aadan barre maade iyo carruurtooda ugu dambayntii baa la yidhi aan laga tegin hooyo ruqyo carab macalin iyo carruurteeda iyo hooyo canab foore iyo carruurteeda dhammaan dadkan tirada badan leh oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera beled xaawo iyo meelo kale waxay hambaliyo u dirayaan baa layidhi aabe cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maade iyo hooyo xamdi xasan sheekh aadan ay gabar igu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya kowdii bishan sideedaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan gabadhaas waxaa loo baxshay baa layidhi rumaan cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maade waata waa loo abtiri intaa ku kooba waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo tii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anigana waxaan leeyahay aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyey caasha waxaan hayaa eh, hambalyo dhalasho waxaana inaga soo gaartay cabdifataax xuseen maye iyo nuur yuusuf sheekh tawjiid jibriil xuseen ibraahim cabdi maxamed cali iyo daahir maxamed cali hodan aadan maxamed faadumo cali shiimo iyo iyo madiine xaaji nuur xakiim nuuridiin aadan iyo waa xikam nuuridiin aadan iyo cabdinaasir ibraahim maxmuud cabdiraxmaan macalin aadan iyo mukhtaar siid mukhtaar iyo adeer cabdi xuseen ibraahim cabdiraxmaan maxamed isaaq iyo adeer aadan xuseen ibraahim mar kale ayuu soo laabtay ee dacaddi xuseen ibraahim iyo adeer maxmuud xuseen macalin nuur isaaq ibraahim iyo awoowe sheekh xuseen ibraahim dhammaan asxaabtan oo kala jooga muqdisho baydhaba bardaale garoowe boosaaso iyo qardho waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan xasan xuseen ibraahim iyo xaawo axmed cabdiraxmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada qardho wiilkaas oo loo bixiyey mucaad mucaad waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma kugu dambeysay heesta suleeqa iyo fanaanka codka macaan allahu naxariistay cumar nuur cabdulla
sagaal gujiidahay siymagacad ceediyo samsambiya xareeday sooliyo habarlaay tan sugaayay weligay saluglaay ideeqda mirkoo sagaal gujiidaay saymaha cadceediyo samsawiya xareeda sooliyo habarlaay tan sugaayay weligay saluglaay ideeqda sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye saarnaa wadnaha oo saarnaa wadnaha oo kalgacaylka sidataa sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye saarnaa wadnaha oo saarnaa wadnaha oo kalgacaylka sidataa dayaxoo sagaal galay nuurkii korsaaray midabkeeda subaxa sagaalkii arooryaay mirkoosaari hogooliyo saxan saxaa iqaada dayaxoo sagaal galay nuurkii korsaaray midabkeeda subaxa sagalkii arooryaay cirkoosaari hogooliyo saxan saxaa iqaada sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye saarnaa wadnaha oo saarnaa wadnaha oo kalgacaylka sidataa sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye sidii qalbou lahay kuwii dhiiga sidaaye saarnaa wadnaha oo saarnaa wadnaha oo kalgacaylka sidataan suleekha jacaylkan waa mid igu sifoobo samadalaylagee si kastaba la yeelyo samir qaadan waayo jacayliga asalwee سلاخة جعيل كن ومت يغوص فوبو سمت الليلة سكاستا بلاي اليوم سمير قادا وعيو تعالي غاسل سديري وغلبه dambaalkana dadka diraya waxay kala yihiin xasan macalin isaaqa cabdilatiif cali cabdi iyo maxamed cali cabdi iyo ismaaciil ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed iyo ayeeyo kaltuume xaaji iidow ayeeyo maryan xaaji iidow ayeeyo muslimo cabdi aadan iyo maryan aadan cabdi iyo nimco aadan cabdi iyo fardowse aadan cabdi iyo cabdulaahi aadan cabdi iyo anise aadan cabdi iyo xawaluul aadan cabdi waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jirta faa'isa aadan cabdi ciise aadan cabdi baa ku jira cabdiraxmaan aadan cabdi iyo xabse aadan cabdi iyo yaan laga tegin baa layidhi waa tahay waa qofma qofkaan laga tegin waa tahay waa nuur xasan nuur iyo waa tahay aniga iyo adigana lagu soo daro nuura waa tahay waa adigii waxaan islahaa waa iyo nuur xasan nuurkan israaci waa tahay waa adiga anigana waa ku jira saa waxaan kugu gartay markaa aniga lay kaa daba dhiga markaa nuur xasan nuur waxaan kugu xaqiijiyey marka anigana laysoo raaciy waa tahay caashe ibraahim aadan waa tahay dhammaan baa la yidhi asxaabtani oo kala jooga baydhabo jannaay kenya boosaaso muqdisho iyo maraykanka waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed aadan cabdi iyo marwadiisa xabiiba oo wiil iyo gabar mataana ah ay ugu dhasheen magaalada baydhabo jannaay waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulaahi maxamed aadan cabdi iyo caaliya maxamed aadan cabdi ducada waa dhankiina baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka nuurow ducadan anaa kaa furanaya wiilkan iyo gabadhan mataanaha ah waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkooda dadkooda iyo diintoodana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo axado sayax iyo hooyo faadumo xasan hooyo sugaay soomane iyo aaba mukhtaar mahad waxaa kaloo ku jira shukri xasan nuur iyo raxmo xasan nuur nasre xasan nuur iqre xasan nuur yuusuf cusmaan ooyow iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke faadimo mukhtaar mahad iyo xabsa xasan nuur dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan macalin maxamed xasan nuur ciro iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo taariikhdu markii ay ahayd kowdii bishii julaay waxaana gabadhaasi loo bixiyey sadri sadri waxaan leenahay allaha ka dhiga tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah maxamed axmed maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo cabdicasiis maxamed xirse iyo maxamed cali calin iyo cabdi aadan maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed diriye dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan muno salaad sahal iyo cawil cabdi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan ducada iyo magac bixinta waa dihda- ducada iyo magac bixinta la yidhi waa daadihiyaasha barnaamijka caasho iyo nuur waa tahay ducadaan qaadanaynaa magac bixintana dhinaciinaan usoo celinaynaa waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga gabadhaasi tii soo weynaata ee korta ee kaalin wanaagsanna qaada waalidkeed dalkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u cayaaraynana nuurow haddaan dhinacayga soo qabto waa heestaan ku dhageedu yahay waxaad jeceshahay lama helo muxuu yidhi haddaad jamato geed adag oonad hayn wax kuu jara jebin maysa gacantu waa tahay waxaa loo baahan yahay markaa iskaashi iyo isu garaabid baan u gartay haddaad jamato geed adag waa tahay waa heesta waxaad jeceshahay lama helo iyo fanaanka maxamed axmed kuluc ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelya
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad
ma helo Afriila. wax ku jeceladeedee wax ku jeceladeedee ma ogtahay jannada